waxaa kaleeto aan rabnaa inaan la wadaagno ummadda soomaaliyeed in aan fursaddan annaga uga faa'idaysanayno in doorashada guud ahaan dalka ka dhacday ay meel fiican marayso iyada oo tirada golaha shacabka ee dalka doorashadii dhacday ee loo doortay inay xildhibaanno ka noqdaan golaha shacabka ay tiradoodu gaarayso boqol laba iyo toban waxaa sidoo kale ayadana ah guul waan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan la wadaagno in labaatan ka mid ah ee boqol iyo laba iyo tobankaasi ay yihiin dumar ku guulaystay inay maaragtay doorashooyinka ku soo baxaan waxaa iyadana sidoo kale aan la wadaagaynaa dadka soomaaliyeed in afartan iyo saddex xildhibaan oo sinatarra ah ayagana loo doortay aqalka sare marka laysku daro labadoodu inay noqonayaan boqol konton iyo shan xildhibaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka maanta inay dad rasmi ah oo la doortay ay yihiin